بsم الlh الرحmن الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم وbارك عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصaحبه أجمaعين وbعd عn cبداللahi بن عabاsi رadي الlه عnهma أنhu qاla wuxuu yihi اstftىa سعد بن عubاadة rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم sacd iبn mعaad ayaa rasuulka ilaahay fatwo weydiiyey slى الlه عليه وsلم fي nadrin nadr buu fatwo ku weydiiyey nadarkaasoo kaana calaa ummihi hooyadii saarnaa nadar hooyadii lagu lahaa ayuu fatwo soo weydiiyey ayib twufiyat qabla twufiyat qabla an taqdiyahu nadarkaasoo twufiyad ay la dhimatay hooyadiis qabla an taqdiyahu intaysan gudan aysan iska bixin qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasulka ilah wuxuu yihi faqdihi canha faqdihi canha ka gud oo markaasi ka bixi xadiidka waxaa warinaya cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay sacd bn cubaadah ayaa markaasi rasuulka ilaahay wuxuu soo weydiiyey nadar hooyadii lagu lahaa sacd bn cubaadah kunyadiisu waa abu thaabit ama abu qays waa ansaari waana khasraji oo reer khasraj ayuu madax u ahaa waa ra-isu khasraj ansaarta waxaa loo qeybin jiray aws iyo khasraj khasraj buu madax u ahaa nin marka wuxuu ahaa qiimo badan wuxuu ka qeyb galay baycat ulcaqaba intaan madiine la imaanba beecadii nebiga ay la galeen raggii ansaareed magaalada maka ayuu ku jira wuxuu dhintay kow iyo tobankii hijiriga ama afar iyo tobankii hijiriga ayuu dhintay marka hooyadiis nadar baa lagu lahaa waxaa la ohan jiray hooyadiis camra bintu mascuud waxay ahayd dumarkii nebiga beecada la galay calayhi الsalaatu wasalaam sanadkii shanaad oo hijrada ayay dhimatay waxayna ku dhimatay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam duulaankii dowmatljandal markuu ku jiray ayay dhimatay sanadkii shanaad oo hijriga marka hooyadii de waxaa lagu lahaa nadar wayna dhimatay iyadoon iska oofin nadarkii marka taasuu weydiiyey nabigu wuxuu yihi ka bixi iqdihi waa amar amarkaana waxay jumhuurtu leeyihiin waa linadbi waajib maaha yani hadduu oofin waayo nadarkaas dambiilo kuma noqonayo ayib marka waxaa laga qaadanayaa nadarka in la oofiyo inay tahay waajib qofkii nadar lagu leehayna inay ka bixiyaan warasadiisa walow xadiidkan aan lagu sheegin nadarkaas waxa uu ahaa riwaayadka qaar baa sheegaya inuu ah soon qaar waxay sheegayaan sadaqo qaar waxay sheegayaan cidqi addoon la xoreeyo qaar waxay me nadar mutlaqa buu ahaa almuhim kii uu noqdaba in laga bixiyaa ayaa markaasi noqonaysaa waajib laakiin kuma ahan waa calaa sabiili alistixbaabi waannadbi waa sunanimo weeye laazim kuma ahan hadii kale oo lagu ilzaamiyo waxay noqonaysaa khilaafا liqowlihi tacaala walaa taziru waasiratu wasra ukra yani nafna naf kale dembigeeda ma qaado qofkaa dembigu galay isagaa lagala xisaabtamaya marka min baab ilixsaan ayay markaa noqonaysaa oo ixsaan u sameynayo waalid waladku waladkiisa meydkuna wixii loo sameeyo oo samafala oo dadka uu ka tegay ay sameeyaan wuu helayaa oo wixii markaa wanaagsan acmaasha saalixa oo loo sameeyo hadday tahay sadaqa loo bixiyey hadday ducada loo duceynayo wixii nusuus kusoo aroortay waa anfacaysaa waxbayna u taraysaa qofka waxaa laga doonayaa inta uusan dhiman inuu wixii lagu leeyahay iska bixiyo ama deyn ha noqoto ama wax kale ha noqoto nadar uu galay ama kafaaro inuu markaa iska bixiyo ayaa markaa u haboon can kacb bn malik radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi yaa rasuul lah rasuulka ilaahayow ina min towbatii towbadayda waxaa ka mid ah ay ina min shukri towbatii towbadayda layga tobad aqbalay mahadnaqeeda waxaa ka mid ah an ankhalica min maalii inaan maalkayga ka baxo ka dhex baxo yani min min maali ay min bacdi maali maalkayga wax ka mid ah inaan ka dhex baxo sadaqatan in waxaa weeyaan sadaqo daraaddeed aan sadaqaysanayo aan markaa oga dhex baxo yacni inaan baxsado oo aan bixiyo ilallaahi anoo markaa ilaahay daraaddii ujeeda wa ilaa rasuulihi sala allahu alay wasalam rasuulkana u dhiibaya inuu asaga ku bixiyo meelaha ku habboon oo munaasab ku ah ayib ama meelay ilaahay ilaahay rasuulkiisu raalli ka yihiin inaan ku bixiyo faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasulku wuxuu ilahi rasulka ilahi wuxuu yihi amsik calayka bacda maalik maalkaaga wax ka mid a hayso fa huwa imsaaga maalkaaga wax ka mid a aada haysanaysid ayaa khayru laka kuu fiicane taasaa kuu fiicane hayso kacb bnu malik wuxuu ka mid ahaa raggii gebi jiray waa ansaari waana khasraji caqabadii labaad ayuu ka qeyb galay saxaabadii markaasi yani ka qeyb gashay heshiiskii nebi maxamed alayhi الsalaatu asalaam ay la galeen ansaar ragga ku jiray ayuu ka mid ahaa dagaalkii tabug ayuu ka haray isagii markaasi laba nin oo kale arrinkaasaa lagu ciqaabay waa laga hijrooday hajru alcuquuba ayaa laga hijrooday kadibna waxaa soo degay toobadooda wa calى halaaثati aladiina khulifuu xata idaa daaqat calayhim اlard bima bima raxubat وضاqت عlيهم أنfuسهم وظنوا an laa mلجأ min الlahi ilا ilayh ثuma taaba عalayhim liyatuubuu marka toobadii waa laga aqbala nin shaacira gabyaa ayuu ahaa oo raggii nebi maxamed u gebi jiray عalayhi الsalaaةu wasalaam isaga iyo xasaan iyo cabd لlahi بn رawaxa iyo raggii shucarada ahaa ayay ka mid ahaayeen marka toobadaa layga aqbalo ilaah iga aqbalay shukrigeeda waxaa ka mid ah ilaa waa nicmo in qofka toobadda laga aqbalo waa nicmo marka nicmada ilaahay uu siiyey shukri naqeeda waxaa ka mid ah inaan maalkayga wax ka mid ah sadaqa u bixiyo ilaahay daraaddii u bixiyo meeluu ilahay raalli ka yahay ku bixiyo meeluu rasuulku raalli ka yahay ku bixiyo calayhi salaatu wasalaam ilahay daraaddi inaan u bixiyo rasuulkana u dhiibo isagu markaa meesha uu arko inuu ku bixiyo towbadeyda shukrigeeda bay ka mid tahay rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam maalkaaga wax ka mid ah hayso inaad wax ka mid a haysato ayaa markaa ku fiican ayb xadiidkan wuxuu tilmaamayaa wakhayru sadaqati can dahri ghinan sadaqa waxaa ugu fiican midda qofku markaasi uu ka maarmayo ayaa markaa u fiican qofku inuu maalkiisa wada bixiyo culimadu waxay yidhaahdaan haddii uu ka sabri karo oo isle waad ka maarmi kartaa dhib kuma sugna abu bakr radia allahu canhu maalkiis o dhan buu bixiyey nabiguna kuma diidin calayhi الsalaatu wasalaam marka waxaase u fiican maalkiisa wax ka mida inuu haysto suusan dadka ugu baahanin ana imsaaka maa yuxtaaju ilayhi min almaali lilinfaaq calى اnafsi wa calى اlahli wاlawlaadi awlaa min ikhraajihi kulihi fi sadaqa inuu haysto wax uu ku nafaqeeyo naftiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa ayaa ka habboon inuu maalka o dhan sadaqa u bixiyo lianna cala alinsaani nafaqaat waajibah wa xaajatu linsaani wa xaajatu man yamuunu kalmustathnaa sharcan yani insaankii waxaa saaran nafaqaad waajib ah insaanku waxaa weeyaan baahidiisa iyo cidda uu wax siinayo baahidooda waa laga soo reebaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam diinaar aada waddo ilaahay ku bixiso iyo diinaar aada ku sadaqaysto miskiin iyo diinaar aada ku bixiso reerkaaga saddexdaasi acdamuhaa ajran aladii anfaqtahu calaa ahlik rawaahu muslim ka aad ku bixinayso waddada ilaahay iyo ka aad ku bixinayso miskiinka iyo ka aad reerkaaga siinayso waxaa ugu ajar badan aladii anfaqtahu calaa ahlik ka aad reerkaaga ku bixisay ayaa markaa u ajar badan wuxuu odhanayaa shaarixu wadakara jamcu min alculamaa تفريقا بين ما له صبر وطاعة من له صبر وطاعة على الإضاقة waxay culamadu kala farqiyeen qofka sabri kara oo adkaysan kara fa yajuusu an yatasadaqa bijamiici maalih maalkiis oo inuu bixiyo ayaa markaa u banaan wayuhiruuna calىa anfusihim walow kana bihim khasaasa wa bayna man laysa kadalik fayukrahu fii xaqih iyo qof aan sabri karin oo hadhow markii xoolihii u wada bixiyo dadka waxa weydiisanaya fayukrahu fii xaqi kaas waa makruh xaqiisa inuu xoolihiis wada bixiyo wلihada faإna النabiya sl slm aqra abaa bakri calى صadaqati bijamiici maalih nebigu waa u qiray abubakr maalkiis inuu wada bixiyo waa u qiray waankara calى الrajul اladi taصadaqa bالdahab wuxuu nebigu ku diiday ninkii dahabka bixiyey liannahu laa ymliku غayrahu wax kale ma haysto calى ana bacd اculamaai dakara ana abaa bakri kana rajula taajira muktasibا wakasbuhu yaquumu bkifaayati wa kifaayati man yamuut man man yamuun marka yani waxa weeyaan waa laga fiican yahay qofku inuu maalkiisa wada bixiyo waa haddii hadhow uusan ka maarmi karin oo dadka uu u baahanayo maalkiisa wax ka mid ah waa inuu haystaa waa inuu la haraa wa khayru sadaqati can dahri ghinaa yani waxa wuxuusan qofku u baahnayn inuu bixiyo oo ka maarmi karo ayaa markaa sadaqa ugu fiican xadiidkaasna waa xadiid markaas haabit ah oo saxiixa weeyaan ayib ay ma kana almutasadiqu bihi gayra muxtaajin ilayhi linafaqati ciyaali wa ahli waxaa loo jeedaa sadaqa waxaa ugu fiican can dahri khinan waa midka qofkan marka uu bixinayo uusan u baahnayn inuu caruurtiisa iyo ahalkiisa inuu siiyo aysan u baahnayn walaa yaxtaajuhu lisadaadi daynin can nafsih dayn inuu isaga bixiya uusan ugu baahnayn kaasaa markaasi ayaa markaasi ayuu noqonaya kaasaa markaa sadaqa u fiican oo miduu ka maarmi karo weeyaan lakiin hadduu bixiyo haddana asagaa u baahan oo dadka wax weydiinaya taasi markaa sax maaha marka nabigu wuxuu kula teliya alayhi الsalatu salaam maalkaaga wax ka mid ah markaa hayso kitaabu اlqadaa'i halkan wuxuu ka hadlaya sheekhu kitaabu اlqadaa qadaagu xagga luqada waxaa la yihahdaa ixkaamu اlamri walfaraaqu minhu arrinkii oo la sugo oo laga faaruqo sharcigana waxaa la yidhaahdaa tabyiinu alxukmi الsharci wa xukumka sharciga oo la caddaynayo wاlilzaamu bihi dadka in lagu laaziminayo wa faslu اlkhusuumaat dooda iyo muranka in la kala dadka ismurmaya in la kala saaro saddexdaa arrimood haddii la helo qadaa waa la helay xukunka sharciga waa in la caddeeyaa oo masalada xukunkeeda waa sidaa kow dadkana waa in lagu ilzaamiyaa labadii qof oo ishahay mid kamida waa in lagu ilzaamiyaa saa waa inaad samaysaa dadka ishayana waa in la kala saaraa intaa marka la helo qadaagii waa la helay ayib fadli fara badan buu leeyahay haddii markaa qofku dara dar ilahay u samaynayo cabdillahi bn mascuud waxaa laga soo wariyey inuu yihi lian ajlisa lan ajlisa qaadiya bayna اthnayni axabu ilaya axabu ilaya min cibaadati sabciina sana inaan qaadi noqdo laba anoo kale xukumayaan ka jeclahay inaan toddobaatan sano cibaado u fadhiyo waxaan ka jeclahay inaan markaasi laba qof kala xukmo maa qofka dar ilahay u samaynaya ajar fara badan ayuu markaa ka helaya tacaawunka bay soo gudagelaysaa wa tacaawanu cala albiri waاtaqwa bay soo gudagelaysaa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasulka ilahi wuxuu yhi man axdatha fii amrina arrinkeennan iyo diinkeennan kii kusoo dirisiiyaa oo kusoo daraa haada ee kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun yan waxaa weeyaan waa lagu radinayaa waa lagu celinaya wa fii lafdin man camila camalan qof kastoo sameeya camal camalkaasoo laysa caleyhi amrunaa arrinkeennu iyo diinteennu aan ka mid ahayn fa huwa raddun waa waa raddi waa marduud waa lagu celinayaa kii markaa la yimid xadiidkan waa xadiid weyn waa xadiid cadiim ah sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu tilmaamay wuxuu odhanayaa waa qaacidatun cadiima min qawaacid اlislaam wa min jawa wa min jawaamici kalimihi sala allahu alay wasalam waa qaacido weyn oo qawaacidda islam ka mid a xadiidkan waana kelmadihii la siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la uruursanaa oo macnaha badan tilmaamayey ayuu ka mid yahay wuxuu miisaan u yahay xadiidkani acmaasha daahirkaabaa lagu miisaamaa oo camalkaad samaynaysa miisaanka la saaraya waxaa weeye hal huwa muwaafiqun lisharci illahi sharci ilahi ma waafaqsan yahay hadduu waafaqo waa maqbuul hadduu waafaqi waayo waa marduud sida acmaasha baatinka loogu miisaamo xadiidkii ah inama alamalu inama alacmalu binniyaat camalka aada samaynayso waxaa markaasi laga eegayaa niyadda hadday niyaddu niyad fiican tahayna camalkaasi waa sax hadday niyad xun tahayna camalkaasi waa camal xun weeyaan xadiidkan waxay ka faa'idaystaan culimadu tacriifka bidcada waxayna ku tacriifiyeen maa uxditha fi اdiini min gayri daliil saddex arrimood wixii laga helo ayaa bidca la yihahdaa ko alixdaath wax lasoo dirisiiye waa inuu yahay wax lasoo dirisiiye waa inuu yahay haddii uusan wax lasoo dirisiiyey bidca ma noqonayo waa ko laba waa in diinta lagu soo daray haddii aan diinta lagu soo darin adduunyada lagu soo kordhiyay wax cusub bidca ma noqonayso taas waa la ogolaya waxyaalaha cusub oo maalinba lasoo saarayo baabuurta cusub iyo hubka cusub iyo yani waxyaalahan markaa la isticmaalayo oo cusub ayagu markaa diin kuma tacalluqaane adduunyay ku tacalluqaan nabiguna wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimaha adduunyada idinka u aqoon badan taa marka ma soo gudagelayso marka diinta waa in lagu soo kordhiyaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa inaan daliil loo haynin marka lasoo siyaadinayo wax daliil ah waa inaan sharciga looga haynin saddexda arrimood wixii laga helo waa bidca ayuu noqonayaa mana banaana ayib mafhuumka xadiidku wuxuu noqonayaa ama manduuqa xadiidka wuxuu noqonayaa camal kastoo aad samayso oo adigu jeebkaad adag kala timid lagama aqbalayo mafhuumkiisuna wuxuu noqonayaa camal kasta oo aad samayso oo sharciga meel looga helo waddo looga helo camalkaas waa maqbuul insha allah ayib waxaa laga qaadanaya wax kasta oo markaasi oo xadiidka loo deliishanayaa wax kastoo la iska reebay inuu baatil yahay haddaad samayso salaad ha noqdo soon ha noqdo wax kastoo la iska reebay waa baatil haddaad samayso lagama aqbalayo ayib waxaa laga qaadanayaa yani xaakimku waxa uu xukumayo yani arrinku sidaya waxba kama bedelayo hadduu si xukumo sharcigana uu khilaafsan yahay waxba ma soo kordhinayo markaasi waxa uu uu soo markaasi u xukumo waxba ma soo kordhinayo can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi caaisha daklat hindun bintu cutba hinde ayaa soo gashay imra'atu abi sufyaan calaa rasuuli illaahi bay usoo gashay sala allahu alay wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaan rajulu shaxiix waa nin bakiila weye waa nin gacan adag laa yucطinii ima siiya min anafaqati nafaqada xaggeeda maa yakfiini wax aniga igu filan wayakfii baniya caruurteydana ku filan aniga awlaaddeeda wax nagu filan nama siiyo ilaa maa akhadtu min maalihi waxaan ka qaatay caruurtiisa mooyaane ilaa maa akhadtu min maalihi waxaan maalkiisa ka qaatay mooyaane bigayri cilmihi isagoon ogeyn aan ka qaato fahal calaya min junaax ay fahal calaya junaaxun dembi maiga saaran yahay fi dalika arrinkaas haddaan wax ka qaato dembi maiga saaran yahay fahal calaya fi dalika min junaax wax dembi arrinkaa miyuu iga saaran yahay faqaala rasuulu llahi sal slam rasulka ilah wuxuu yihi khudii ka qaado min maalihi xoolihiisa maa yakfiika wax adiga kugu filan wayakfii baniika caruurtaadana ku filan bilmacruufi xaaluu yahay macruuf iyo sida markaa la yaqaano curfigu siduu yahay si waafaqsan ayib wuxuu noqonayaa ay alqadr aladi curifa bilcaadati anahu lkifaaya bilmacruufka wuxuu noqonayaa waxaad ka qaadataa qadarka aladi curifa bilcaada caad ahaan lagu ogaaday anahu lkifaaya inuu yahay intii kugu filnayd intaa ka qaado xadiidka waxaa warinaya caaisha radi allahu canha waxay sheegtay hinda bintu cutba in markaasi ay nebi maxamed u timid alayhi salaatu wasalaam hinda bintu cutba ibnu rabiica ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf waa saxaabiyad waa qurashiya waa gabar markaa caana weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud maalintii fatxu maka waxay ka mid ahay dadkii dhiiggeeda hadur laga laga dhigay gabadha hala dilo meesha lagu arko bay ku jirtay ayib dumarkii la dadkii la amray in la laayo bay ku jirtay xataa haddii kacbada loogu tago kadib nabiga ugu timid alayhi salaatu salaam ayadoo dumar kale ayla socdaan meesha loo yaqaan abtax bay nabiga ugu timid alayhi salaatu salaam kadibna way islaamtay nabigu waa soo dhaweeyey beecadina waa ka qaaday marka waxay dumar marka dumarka gabyey ka mid ahayd waxay dhimatay yani waxaa weye khilaafatu cuhmaan radia allahu canhu ayay dhimatay ama sanadkii marka afar iyo tobnaad hijrada ayay dhimatay iyadii iyo abu quxaafa abubakar aabihii baa isku maalin dhintay marka gabadhaas wey ninka qabay waa abu sufyaan ibnu sakhr abu sufyaan ibnu xarb waa la garanayaa nin caana buu ahaa hogaamiyaashii madaxdii quraysheed ayuu ka mid ahaa marka waxay ka cabanaysaa markaasi waxa uu siiyo waxay leedahay iguma filna aniga caruurteeda iguma filna marka ma ka qaadan karaa ayib ma ka qaadan karaa isagoon ogeyn oo dembi maga soo gaarayaa wuxuu nabigu yihi alayhi salatu salaam ka qaado ee qadarka kugu filan adiga caruurtaada sida caadada la yaqaano adiga carruurtaada wax ku filan ka qaado waxay is weydiiyeen culimadu arrinkaas ma fatwa mase waa qadaa ma xukun baa nebigu xukumayo mase waa fatwo sheekh kitaab alqadaa buu ku keenay marka waxaa muuqata inuu qadaa in markaasi uu ujeedo qadaa hadday tahay dumarka kale waxay u baahanayaan oo doonaya arrinkooda sidanoo kale uu yahay waxay u baahanayaan in ayna maxkamadda tagaan oo qaadigu uu eego oo wareysto qadaaga hadday tahayna markaas si gaar ah loo eego arrinkeeda markaasaa loo xukmo hadday qadaa haddii la yidhaahdo lakin culimadu waxay rajaxeen inay tahay fatwa ayse qada ahayn waayo qadaaga muxuu ubaahan yahay muddaci iyo muddaca caleyhi bayinah ayaa loo baahanaya lama weydiin lama oran keen markaasi cidda makraatiga kaaga arrinkaas caddaymo keensan lama oran nebigu saas waa ku xukumay marka inay fatwo ahayd fatwadu waa arrin caama qadahuna waa arrin kooban oo cid gaar ah ku tacalluqo wey fatwadu laakin waa arrin caama weeyaan marka inay fatwo ahayd bay culimadu u daliishadeen waayo hadday qado ahaan lahayd waxaa loo yeeri lahaa abu sufyaan arrinkuma sidaasa saasay markaa noqon lahayd waxay culimadu ka daliishadaan masale loo yaqaano masalatu dafri ayay ka daliishadaan sida markaasi shaarixuba uu soo qaatay masalatu dafri waxaa weeye wahiya ana man kana lahu calaa insaanin xaq qof baa qof kale xaq ku leh famanacahu min waa u diiday xoolihii buu ka waayey xooluu ku lahaa xoolihii buu ka waayey watamakana min akhdihi minhu bigayri cilmi isagoon ogeyn buu xoolihii ka helay ayuu helay ayib qofku mathalan dayn ku lahaa xooluu ku lahaa xoolihii buu ka waayey xoolo uu leeyahay buu helay ninkii ninkii daynta ku lahaa xoolaha siin waaya muxuu yeelaya marka ma ka qaadanaya isaguna saddex madhabood bay culimadu ka leeyihiin lama ogola mancan muطlaqan almancu muطlaqan iyo may waa banaan tahay muطlaqa xoolaha waad qaadan kartaa iyo in la kala qaado tafsiil la geliyo la yihaahdo xaqu hadduu daahir yahay qofkan aad ku lahayd waad ka qaadan kartaa sida nafaqadaas oo kale gabadhu inay nafaqa ku leedahay ninkeeda de waa shay la garanaya qof kasta garanaya ayib waa sida markaasi nafaqadaas oo kale haddii laakiin sababku khafi uu yahay sida ammaan lagu dhibtay oo kale in baad xoolo ku lahayd xoolii baad ka weyday wuu is ilaawayo xooluhu isaga kaa dhibtay ma oranaysaa waa ka qaadanayaa waa khafi o de adu labadii nin baa isla oga codkaadi lama oga taas waxay leeyihiin ma banaan waayo hadhow wuxuu ohan karaa xoolaba iguma lahayn ninka waa tuuga uu khiyaameeyey nabiguna wuxu yihi alayhi salatu wasalaam walaa takul man khaanaka ka ku khiyaamay ha khiyaameyn adigu marka qowlka tafsiilka ah ayaa fiican bay culimadu yidhaahdeen oo markaasi in la yidhahdo hadduu daahir yahayna waa ka qaadan karaa qofku haddii uu yahay xaqu xaq qarsoona sida wadiicada iyo amaanada lagu dhibtay oo kale ma banaana inuu qof ka qaato xaqii ku lahaana waa inuu si gaara u weydiistaa ayib waxay culimads weydiiyaan nafaqada ninka laga doonayo waa nafaqo nooceya ma ninkaa la eegayaa hadday iskhilaafaan ninkii gabadhii ma ninka xaalkiisaa la eegayaa mase gabadha xaalkeedaa la eegayaa waxay culimadu yihahden waxaa la eegayaa ninka xaalkiisa ayaa la eegayaa alla waxay liyunfiq duu sacati min sacati faman qudira caleyhi risqu falyunfiq mima ataahu llah qofka wax haysta marka waxa uu ilaahay siya wax ka bixiyo marka ninka xaalkiisa ayaa la eegayaa bixaali zawj iyo saaran waa icsaaran culays iyo fudayd waana qowlka markaas shaaficiyadu ay dooranayaan iyo daahiriyada wamatucuuhuna cala lmuusici qadaruh wa cala lmuqtiri qadaruh muusici iyo markaa muqtirkii waa la kala qaaday muusic waa midka wax haysta muqtirku waa midka waxbaan haysanin weeyaan ayib waxaa laakiin ay ka soo reebeen shaaficiyadu maskanka iyo guriga la degayo gabadhaa la ictibaarinayaa oo gabdhaha lamidkaa meesha la dejiyo ninku waa inuu dejiyaa laakiin nafaqada xaalka zawjkaa la eegayaa hadduu mucsir yahayna wuxuu awooduu bixinaya hadduu muusir yahayna kuwa asaga lamidkaa waxay bixiyaan buu bixinayaa ayib can umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama samica wuxuu maqlay rasuulku jalabata khasmin qaylo markaasi ama sawaxan buu maqlay dad murmaya khasmigu waa dooda wey dood qayladeeda maqlay dad yani murmaya oo doodaya qayladoodu maqlay jalabata khasmin dood qayladeeda ayuu maqlay yani dad doodaya oo haddana qaylaya bibaabi xujratihi wuxuu ka maqlay albaabkiisa ee qolkiisa albaabkiisu ka maqlay xujradu waa qolkii weeyaan xujradii nabi maxamed uu deganaa calayhi salaatu wasalaam albaabkeeda ayaa wuxuu ka maqlay dad murmaya qayladoodu ka maqlay fakharaja ilayhim nebigu waa usoo baxay calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuuna yihi alaa inamaa ana basharun hooy anugu waxaan ahay bashar iyo bini aadam idinkoo kale ah wa inamaa yaأtiini اkhasmu waxaa ii imaanaya kuwo ismurmaya kuwo ishayaa ii imaanaya falacala bacdakum bacdigiin waxaa la rajaynayaa bacdigiin inay yihiin waxaa weeyaan an yakuuna inuu yahay ablaqa mid ka balaaqa badan min bacdi marka kale waa kale balaaqo badan tihiin waa kale aftahansan tihiin faaxsibu anahu saadiqun midkaa balaaqada badan ba waxaan moodaya inuu run sheegayo markaasaan faaqdi lahu uxukumayaa markaan warkiisa dhegeysto faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qofkaan uxukumo qof muslima xaqiisa fainamaa hiya qidcatun xukunkaa aan uxukumay qidcatun min annaar min naarin waa qeyb iyo gobol naareed weeye falyaxmilha ha qaato aw yadaraha isaga tago falyaxmilha falyakudha ha qaato aw yadaraha isaga tago xadiidka waxaa warinaysa umu salama radi allahu canha waxay leedahay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuxuu maqlay dad murmaya khasmigu waxaa loo isticmaalaa mufradka iyo muhanaha iyo jamaca mudakerka muanafka intuba khasmi baa la yidhaahdaa waa codka isku darsamay weeyaan ayb in marmar la tasniyey way dhacdaa sida qur-aankaba ku timid haadani khasmaani اkhtasamuu laakiin sidaa kale ayaa markaa badanoo loo isticmaalaa marka codkaasuu maqlay nebigu waa soo baxay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna u sheegay inaan ahay wuxuu u sheegay inuu yahay bashar iyo bini aadam xagga marka abuurka waa bini aadam oo malag maahan waa bini aadam weeye waxaa ii imaanaya kuwa murmayo ishaya qaarkiina waa kale aftahansan tihiinoo kuwan ishayaa waa kale balaaqo badan tihiin intaan dhegeysto ayaan anagu xukumayaa wixii aan maqlay baan xukumayaa qof kasta oon uxukumo walaalkii xaqiisa isagoon lahayn waxa aan uxukumay waa qeyb naareed waa qidco naareed waa gobol naareed ha qaato ama ha iska daayo isagay u taallaa macnaa haada nabigu ma oga qeybka ma oga calayhi salatu wuxuu ilahay ogeysiiyey mooyaane waxa qarsoon bini aadamku la mid yahay walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr haddaan waxa maqan ogaan lahaa khayrkaan badsan laha waama masan iyo su marka intuu ilaahay ogeysiiyey mooyaane ee markaasi wax kale ma oga marka dad baa ii imaanaya ishaya arrin u ka dhexeeyo waan dhegeysanayaa mid baa gartiisa markaan dhegeysta waxaad moosaa runtii inuu sheegay kaasaan uxukumayaa haddaba ninkaan saa ugu xukumo waxaan uxukumay xalaal oma noqonayo waa naar nabi maxamed baa ii xukumay calayhi salaatu wasalaam kuma noqonayo xalaal waa xalaal kuma noqonayo ayib marka yani haddii uu yani waxa weeyaan qalad xukumo ninka qaadiga xalaal kuma noqonaya waxa uu xukumay usuuliyiintu waxay isku waafaqsan yihiin inaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam inaan khata lagu markaasi lagu qireynin yani hadduu ijtihaado oo ijtihaad khata kaga dhaco markiiba waa la baraarujinaya nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam markiiba waa la baraarujinaya markii yani furashadii madax furashadu ka qaatay reer beder markiiba qur-aan baa soo degay maa kana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yadkina fi lardi lagu canaananaya markuu dumarka iska xarimay ama malabka iska xarimay isagoo dumarkiis raali gelinaya yaa ayuha nabiy lima tuxarimu maa axala allahu laka waa lagu canaantay ninkii markuu ka jeedsaday markaasi cabdullahi bn maktuum isagoo markaa adka wax kale ku mashquulsanaa cabasa watawallaa an jaahu lacmaa marka laguma qirayo nabigu haddii ijtihaad o arrin u sameeyo laguma qirayo laguma qirayo oo marka markiiba waa la saxayaa yani markaasi usuuliyintuna waxay tilmaamaan inay ambiyadu ijtihaadaan nabiy llahi sulayman iyo daawud baa la sheegay oo ijtihaaday alla wuxuu fafahamnaha sulayman sulayman baa la fahamsiiyey bimacnaa daawud lama fahamsiinin wey marka inay ijtihaadi karaan baa laga qaadanaya markaasi ambiyadu laakiin haddii ay qaldamaan dadka waxay kaga duwan yihin ayagu markiiba waa la saxayaa saxdaa lagu baraarujinaya ayib waxaa laga qaadanayaa yani in ninka wax kala xukumaya dadka inuu wacdiyo marka hore dadka kala xukumay inu horta wacdiyo inuu wacdiyo waxaa dhici kartaa kuwo been sheegayey oo islahaa been wax ku qaada markii la wacdiyo inuu wacdigu taabto oo yidhaha anaa ka tanaasulay anaa been sheegay uu isaga tago imaam buhaarina wuxuu u baabaystay baabu mawcidat imaami alkhasuum imaamku inuu wacdiyo dadka ishaya dadki waa kala qalbi jilicsan yihiino waxaa dhici karta hadalka inuu taabto si cadaab ha ku mutaysan haddaad hadda haddaada been ku qaadato iminka baad dhimato maxaa ilahay ka aan horta aad aad la kulmi doontaa farha ka qaada markaas in anaa ka tanaasulaya ayib marka haddii ay u yimaadaan xaakimka laba qof oo annaga arrinka amkhaati ka ah walow been ba ha sheegayaan daahirkaasuu ku xukumayaa halkaa waxay ka qaateen culimadu qadaaga wuxuu ku dhisan yahay daahirka baatinka cidna ma oga wa inamaa axkuma binaxwi maa asmac nabigaa yihi wixii aan maqlaan u ku xukumayaa binaxwi maa asmac daahir buu ku xukunsay baatinka waxaa dhici karta inuu qalad yahy laakiin baatinka ayaa lagu xukumaya naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir annagu daahirkan xukumaynaa waxay qarsoonna ilaah baa markaasi markaa xukumaya oo qofka haddii laga xukumay asagoo gartile laga xukumay oo adduunka sidaa xaqiisa lagu dhaafiyo dee aakharu helaya aakharu helaya ayib can cabdiraxmaan ibn abi bakra radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kataba abi aabahay baa qoray yani wuu amray wey wa katabtu lahu anaa u qoray waxaan ugu qoray warqadan ila bnihi inankiisa cubaydillaahi cabdillahi baa qoran lakin waa cubaydillahi sida saxdaa ila bnihi cubaydillaahi ibn abi bakra wa huwa inankaasi qaadin bisajistan sajistan buu markaa ka yahay qaadi ayuu qaadi ka ahaa waa ka hadalkan uu qoray marka waa hadalkii nab nabi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam anlaa taxkum bayna اثnayni wa anta qadbaan ha kala xukumin laba qof adoo caraysan fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi alayhi الsalaatu wasalaam oo oranaya laa yaxkumu axadu qofna yuusan xukumin bayna اثnayn labo wahuwa qadbaan asagoo caraysan wa fii riwaayati laa yaqdiyana xakamu bayna اثnayn wahuwa qadbaan yuusan kala xukumin xakam iyo garsoore laba qof asagoo caraysan yuusan kala xukumin ayib culamadu waxay haleeshiiyeen xadiidka waxaa warinaya cabdiraxmaan ibn abi bakra waa markaasi abu bakra nufeyc ibnu xaaris inankiisi weeyaan waana midka ugu horeeyey awalu man wulida fi lislaam bilbasra muslimiinta ninka ugu dhashay magaalada basra ninka ugu horreeyey buu ahaa xilliga cumar bn khataab ayuu markaa dhashay ayib waxaa dhintay lix iyo sagaashankii ayuu dhintay nin fiqa ayuu ahaa way ammaaneen culimadu nin wuxuu ahaa markaasi deeq badan ayuu ahaa ninka dambe wey ninka hore maahan yani ninka cabdiraxmaan ibn abi bakra waa ninka xadiidka isagu werinaya ayib ninka warqadda loo dirayana waa walaalkiis ninka loo dirayo waa walaalkiis oo ah cubaydullaahi ibn abi bakra ninkaas ayaa wuxuu marka qaadi ka ahaa sajistan sajistanna yani hadda waxay udhaxaysaa oo waa laba dowladood afghanistan iyo iran baa markaasi baa kala qeybsaday yani meel weyn baa la ohan jiray yani dhul weyn baa sajistan la ohan jiray laakiin hadda waxay u kala qeybsamaan qeybna waa afghanistan bay raacsan tahay qeybna iran bay raacsan tahay marka cabdullahi bn cubaydillahi ibn abi bakra wey ragga ninka deeq deeqda badnaa wuxuu ohanaya dahabi kana jawaada mumadaxan shujaaca kabiir اlqadri wuxuu dhintay sagaal iyo toddobaatankii ninka hore oo cabdiraxmaan ibn abi bakr waa walaalkiis isaga wuxuu dhintay lix iyo sagaashankii buu dhintay waana ninka ugu horreeya markaasi basre ku dhasha aabihiis ayaa marka warqad bir ii qor cabdiraxmaan baa qoraya walaalkiisoo ka aqaadi sajistan meesha loo yaqaano ayaa warqadda loo diraya wuxuu u sheegay laba qof ha kala xukumin adoo caraysan maxaa yeeley nebi maxamed baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam qofna yuusan kala xukumin laba qof isagoo caraysan riwaayada kale waxay sheegaysaa laa yaqdiyana xakamun bayna tnayn wahuwa qadbaan taa hore lamid tah garsoore yuusan kala xukumin laba qof isagoo caraysan xadiidku caruu sheegay laakiin culimmadu waxay haleeshiiyeen wax alla wixii carada la midkaa sida gaajada daran oo kale cabsida daran oo kale ayib hamiga daran oo kale dherega badan oo ama daran yani kulka daran qabowga daran yani waxaa weye kulu maa yushawishu dihna wax kastoo sababaya qofku maskaxdiisu inaysan fadhin farxad badan buu dareemayaa murugo daran buu dareemayaa waxaa markaasi gaajo daran buu dareemayaa haraa daran buu dareemayaa ayib suuligu u baahan yahay akhbasaankii ayib ayuu markaasi ayaa riiriixaya wahaakada kulu maa yushawishu lbaal waa lamid kulu maa yushawishu lkhaair qodobkanay lamid yihin xukunkaas soo gudagelayaan cilladu waa isku mid marka qof kastoo xaalaha ku sugan waa loo diiday inuu kala xukumo waxay culimadu is weydiiyeen yani ra- markaasi nahyigani muxuu noqonayaa ma litaxriim baa laa taxkum bayna ithnayni ma taxriim baa mise waa karaaho jumhuurtu waxay leyihin waa karaaho laa yaxkum axadu bayna itnayn wahuwa qadbaan waa karaahiya weeyaan xaaraannimo ma gaarsiisna ayib oo sababt maxay tahay maxaa xaaraam looga dhigi waayey waxay leeyihiin nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo caraysan ayuu kala xukumay zubayr iyo nin isqabsaday nin ansaari ah ayaa isqabsaday marka beer bay waraabsanayeen oo biyo lagu waraabinaye nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu salaam isqiya zubayru uma arsil ilmaa ila jaarik zubayr oo beerta waraabso jaarkaaga biyaha usii daa jaarkaaga usii daa ansaarigooba xanaaqayba wuxuu yihi an kana bna camatik ma inay eedadaa dhashay baad saa u leedahay ila zubayr safiya dhashay nabi maxamed eedadiisaa dhashay nabigu waa murugooday wejigiisa isbedelay calayhi salaatu wasalaam kadib marka wuxuu yihi isqi ya zubayru uma axbis ilmaa xataa yarjic ila ljadr yani waxa weeyaan zubayrow waraabso biyahana cesho ilaa marka ay gidaarka gaaraan marka taa hore markuu nabigu lahaa calayhi salaam isqi ya zubayr uma arsil ilmaa ila ljaarik sulxi bay ahayd yani labadaa nin buu dhexdhexaadinayey ilaa kanaa mudnaa biyaha marka zubayr baa mudnaa marka nabigu wuxuu yihi xoogaa ka shu- yani ka- ka waraabso beerto kadibna u sidaa jaarkaaga baab sulxi bay ahayd marka dambena wuxuu yihi xaqaada qaado si dhaba u qaado sulxiga mesha waa ka baxay marka nabigu wuxuu xukumay calayhi salaatu wasalaam asagoo caraysan ayuu xukumay marka mar haddii saa tahay waxaa laga qaadanaya nahyigu inuusan ahayn taxriim eh inuu karaahi yahay ayaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen ayib culamada qaar waxay kala farqiyaan qaar waxay leeyihin xadiidkan eh, rasuulku waa laga soo reebaya calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku waa macsuum waa la ilaaliyey Eh, marka taa rasulka waa laga soo reebaya calayhi salaatu wasalaam qolo kale waxay dhaheen rasuulka xukumkiisaas marka hore de muu caraysnayn isqiya zubayru uma arsil ilmaa ila jaarika xukumkaas wuxuu dhacay qabla qadab hadalkan dambe waa un ta'kiid mooyaane xukumku waa ka horreeyey marka xukumka hadduu dhaco kadib uu caroodo taahiir iyo saameyn kuma yeelanayo xaalatulqadab baa la diidaya qaar waxay leeyihiin eh, waxa weeyaan qadabku hadduu yahay mushawish oo qofki markaa uusan wax weeleyn karin laa yajuuzu lahu oma banaana oo markaasi inuu wax kala xukumo haddii laakiin uu wax fahmayo laakiin nooc qadaba uu jiro taasaa markaasi ayaan la ogolayn ida kana alqadabu mushawishan baxaytu yaqdi ilaa cadami tamyiiz baxaytu yufdi ilaa cadami tamyiiz ilxaqi min albaatil falaa kalaam fi taxriim waa xaaraam haddii uusan waxba fahmaynin haddii qadabku uu yasir yahay oo inuu fekero oo masalada eego aysan markaasi u diideyna dhib male inuu kala xukumo marka yasiirki iyo kaiirkii bay kala saarayaan yasiir hadduu yahay dhib male hadduu kaiir yahayna yani yasiirku waa karaaho kaiirkuna xaaraam ayuu markaa noqonayaa ayib marka xadiidku macnahaas ayaa laga qaadanaya ayib hadduu dhaco maalan uu xukumo hadduu xukumo isagoo caraysan muxuu noqonayaa culamadu waxay leeyihiin waa waa la fulinayaa markaasi hadduu xaqi waafaqo waa la fulinayaa ayib jumhuurta ayuu u nisbeeyey alxaafid ibn xajar jumhuurta ayuu markaasi u nisbeeyey hadalkaas haddii uu xaqi waafaqo asagoo qadbaana uu xukumo waa la fulinaya xukumkiisa ayib waxaana ay u deliishanayaan qisada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu xukumay xaalat lqadab can abi bakrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi alaa unabiukum miyaanan idiin sheegaynin biakbari alkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn miyaanan idiin sheegaynin halaata saddex jeer ayuu nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta kuwa ugu waaweyn miyaanan idiin sheegaynin ayib alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir halaatan qulnaa bala ya rasul rasul noo sheeg qaala nebigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam alshraaku billaah waa ilaah ilaah yani wadaaga loo sameeyo wa cuquuq lwaalideyn labada waalid oo markaasi caasi lagu noqdo wa kaana nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mutaki-an mid markaa dangiga oo gacanta markaa saa ugu jiifa ayuu ahaa fa jalasa wuu fadhiistay fa qaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa wa qowlu zuur waxaan idinkaga digayaa hadalka beenta ah wa shahaadatu zuur iyo makhraatiga beenta ah famaa zaala kama zuuri nebigu calayhi salaatu wasalaam yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aan niri laytahu sakat alla muska aamusa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa yani waxaa weeyaan yaashahatu zuurka iyo sida loo adkeeyey iyo waciidka daranoo ku yimid ayuu markaa xadiidku tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamayaa shirkiga inuu ka mid yahay min akbar اkabaa'ir cuquuq اlwaalideyn inuu ka mid yahay min akbar اkabaa'ir ayuu markaa tilmaamaya hadalkaa hore nebigu leeyahy alaa unabiukum biakbar اkabaa'ir saddex jeer buu nebigu ku celiyey alayh الsalaatu wasalaam saddex jeer ayuu markaa ku celiyey ayb yani waa min baabi atanbiih tanbiih saamic inuu qofku qalbigii soo xaadiriyo ayaa la doonaya marka hadalka lagu celcelinayo oo hadalka uu si fiican u fahmo saddexda arrimood markuu labada hore sheegay yani waxaa weeyaan ishraak bilaah iyo cuquuq lwaalideyn markuu sheegay wa kaana mutakian fajalas wuxuu nabigu waa markaasi mid yani mutaki ah mutaki waa qofka jiqilka ama suxulka mid markaas saa ugu jiifa weeyaan nabigu waa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam qowl zuur iyo shahaadatu zuur buu aad ugu celceliyey ilaa saxaabadu arrinka ay ka naxeen oo marka ay yidhaahdeen qulnaa laytahu sakat alla nabigu muska aamuso calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta uu xadiidku sheegayo weliba kuwa u waaweyn ay culimadu isku khilaafeen tacriifka kabiire muxuu yahay kabiire tacriifkeedu muxuu yahay sida shaarixba sheegayo waxaa ugu fiican sida ibnu taymiya uu yihi inahaa maa fiihi xadun fi dunyaa waa midka xad adduunka loo sameeyey oo la markaa la odhanaya gacantaa laga jarayaa waa la rajminayaa waa la jeedlayaa waa kabiiro ayib waxaa weeyaan maa xudda maa fiihi xadun fi dunya aw waciidun fi laakhira ama aakhara loo hanjabay waxaasaa ku dhacaya waxaasaa ku dhacaya naar buu gelaya aw khutima bilacna ama waxaa lagu lagu khatibay lacnad qofka sidaas sameeyaa fa caleyhi lacnat ullah lacana allahu man lacna waalidayh ayb lacana allahu man gayara manaal ardi wax kastoo lacnad kusoo aroortay waa waa kabiiro weeye aw qadab ama qadab baa lagu sheegay facalayhi qadab ullah ayib iimaanka baa laga nafiyey laa yu'min baa la yihi ayib waxaa laga nafiyey janno inuu galay laa yadkhulu janata qataat yani qataat janno ma galo kulu hada wixii noocaas o dhan waa kabiiro min alkabaa'ir waxaa la mid ah culimadu yihahdeen haddii kufri lagu sheego ama shirki lagu sheego waa la mid marka arrimahaas o dhan waxay soo gudagelayaan kabaa'irta ayay noqonayan culimada qaarkood waxay isku daya inay inay tirtiriyaan kutub gaaray ka alifeen ibnu imaam dahabi alkabaa'ir kitaabka ku magacaaba ba alifay dhowr iyo toddobaatan kabiiruu sheegay culimo kale oo ka dambeysay sida ibnu xajar alhaytami wuxuu qoray kitaabku ku magacaabay azawaajir can ikhtilaaf alkabaa'ir kitaab weyn ilaa saddex boqol uu gaarsiinayaa marka yani nusuusta markay eegaan ayaa marka dembigii oo siraa nas kusoo arooray iyo waciid noocaas oo kale ah ayuu isku markaa ayuu isku dayay inuu soo uruuriyo mid kasta daliilkeedii markaa u daliishanay ayuu markaa sheegayaa marka kutubta noocaas oo kale waa kutub muhiim ah oo kabaairta isku dayeysa inay markaasi soo ururiso oo ay markaa tirtiriso kaa waa kabiir kaana waa kabiir kaana kadibna adiladii ay raaciso marka waxaa laga qaadanaya dunuubtaas inay yihin dunuub waaweyn oo qofka iska ilaaliyo ashirku bilaah waa dembi weyn waalidka oo caaq lagu noqdo waalidka xaqiis wuu wen yahay adilo badanna way noo sheegtay markastoo xaqa ilahay la sheego markastoo xaqa ilahay la sheegana xaqa markaasi waalidka lagu xujiyaa waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyah wabilwaalideyn ixsaana an ishkur lii waliwaalideyka wacbud llaha walaa tushrikuu bishan wabilwaalideyn ixsaana an ishkur lii waliwaalideyka wahaakada marka xaqa waalidku inuu xaq wen yahay baa laga qaadanaya ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa shahaatu zuur iyo markaa qowl zuur inay yihiin inay halis yihiin ayaa laga qaadanaya ayib wuxuu oranayaa shaarixu cabdalla fawsan ihtama nabiyu bishahaati zuur sal l slam fakararaha shahaatu zuur buu nebigu xooga saaray calayhi salaatu salaam wuuna ku celceliyey wa ataa bicarfi tambih xarfu tambihna waa keenay wactadala fii jilsatihi fadhigiisana si wacan buu ufariistay liana annaasa yatasaahaluuna biha maxaa si gaara loo siiyey ihtimaamka intaa le-eg liana annaasa yatasaahaluuna biha shahaatu zuurka dadku way fududaystaan likowniha ashal cala lisaan carabka ufududa anaa makhraati waa markiiba qofku inuu iska sheego hadal beena makhraati beena inuu iska furo way ufududa waliana alxawaamila calayha kaiira waxyaalaha qofka ku xambaaraya inuu makhraati beena la noqdo inuu qofka makhraati beena furo way fudud waxyaala badan baa ku xambaaraya maxay tahay min arishwa laaluush la siiyey ayuu makhraati been u furayaa wa maxabat lmashhuudi lahu jacayl uu qabo kaa u makhraati furayo aw qaraaba ama qaraaba ka dhexaysa aw cadaawati mashhuudi caleyh kan lagu makhraati furayo ayaaba cadaawad ka dhexaysa wuxuu le ku buuxi buu isleeyahy ayib saasuu marka nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu ihtimaam gaar uu siiyey waliana darara yatacadda ilى اlfardi wاlmujtamac dhibka ka imaanaya markhaatiga beenta ah wuxuu u tallaabayaa shaksiga iyo bulshada labaduba waqad yusfaku biha damun dhiig baa lagu daadin karaa aw yu'khadu biha maalun xoolaa lagu qaadan karaa wa hada bikhilaaf اlishraak b bilah shirkigiisa waa khilaafsan yahay fainahu yani waxaa weeyaan yanbu canhu qalb اlmuslim wliannahu laa yatacaddaa mufsadatuhu gaaliban ilaa gayr mushrik yan waxaa weeyaan tacadi maaha mutacadi yani ma noqonayo qofkaas ay ku kooban tahay cuquuq lwaalideynkuna markaasi waxaa diidaysa dadka dadka dabciga wanaagsan dabcigooda waaba diidayaaba marka saasuu nabigu si gaara ixtimaam u siiyo alayhi الsalaatu wasalaam can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sal la alay slm nabigu qaala wuxuu yihi low yucطa naas dadka haddii la siin lahaa bidacwaan waxay sheeganayaan la dacaa naasu dad baa sheegan lahaa dimaa rajaan rag dhigooday sheegan lahaayeen wa amwaalum xoolahooda walaakina alyamiina laakiin dhaartu al muda al mudaci cala almudaca calayhi qofka wax lagu sheeganayo ayaa markaasi laga doonayaa xadiidka cabdullahi bn cabaas baa warinaya wuxuuna ka hadlayaa xadiidku waxaa la sheeganayo inaan la aqbalin ilaa caddayn mooyaane haddaba haddii dadka la odhan lahaa qof kastoo wax iska sheego dad baa wax iska sheegan lahaayeen inay dad dhiig ku leeyihiin dad ka laayeen ree hebel baa dad naga laayay bay ohan lahaayeen hebel baa xoolaha iga qaatay ba qofka iska ohan lahaa si fudud ba qofka iskaga ohan laha xoolaha laiga qaatay dhiig baa iga maqan xoolaha iga maqan laakiin arrinkan lama fududayna waxaa lagu xiray caddayn keenso caddayn keenso ayib marka haddii caddayn uu waayo mudacigii mudaca caleygi baa leeyahy dhaar kaga beri noqo dhaar kaga beri noqo ayaa la leeyahay marka hadduu ka dhaarto kii wax lagu sheeganaya hadduu ka dhaarto waa ka beri noqonay waxba laguma yeelanayo hadduu ka dhaaran waayo dhaarta waxaa dib loogu soo celinayaa mudacigii aduu ku dhaaraa laleeyahy aduu ku dhaaro ayaa laleeyahy culamada qaybo ka mid a waxay leeyihiin mudacaleyga haddii dhaarti uu k uu diido waxaa loo yaqaanaa nukuul baa lahaa nukuul nukuulkaasi waxaa weeye xanaabiladu waxay leeyihiin waa bayina khalaas saasa qofka loogu xukumayaaba kan caddayn waa keeni waaye kana lai dhaaro uu diiday dhaarti ma dhaaranayo saasaa baa lagu xukumayaa bay xanaabiladu leeyihin lakin jumhuurtu waxay leeyihin maya bayine maahane waa qariina dib waxaa loogu soo celinayaa mudaciigi wax sheeganaya dhaaraale hadduu dhaarta isagaa qaadanaya ayib marka sidaasay noqonaysaa xadiidku marka wuxuu asal u yahay baabka dacaawida iyo waxa laisku sheeganayo ayuu markaasi asal u yahay ibnu cadaar wuxuu ohanaya hada alxadiidu aslu cadiim wa qaacidatu min alqawaacid alfiqiya wa asal cadiima waa qaacido ka mid a qawaacidda fiqiga fi baabi dacwa walbayinaat baabka sheegashada iyo waxaa la caddaynayo wahuwa ana kula man idacaa dacwa faankara اlmudaca caleyh falqowlu qowl اlmudaca caleyh maca yamiinihi ila fi masail marka sidaasay noqonaysaa oo waxaa lagu kala baxayaa caddayntaas haddii la waayo dhaar baa lagu kala baxaya kitaab acimati hada maxal halkan wuxuu kaga hadlaya sheiku accimadii oo kitaabkii lixiyo tobnaad ah ayuu markaan kaga waramayaa can النucmaan ibn bashiir radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi baan maqlay salى اllahu alيه wasalam yaqulu xaaluu ku qowlayo isagoo ku hadlaya waahwa nucmaan nucmaan wuxuu ku taagay bas biasbucihi fartiisa ilaa aduna dhegtu ku taagay dhegtusaa ugu taagay saasuu yihi samictu rasuula اllahi markuu hadalkaa sheegay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul saasuu yihi waahwa nucmaanu biasbucihi ilaa uduni ilaa uduneyhi labadiisa dhagood bsa farta ugu taagay in nabigaa ohanaya marka in alxalaala bayin xalaashu way caddahay wa in alxaraama bayin xaaraantuna way caddahay wa baynahuma umuuru mushtabihaat waxaa u dhexeeya arrimo shabaha xaaraamta iyo xalaasha laa yaclamuhuna arrimahaasoo aysan ogeyn kaiiru min annaas dad fara badan faman itaqa shubahaat qofka iska ilaaliya shubahaadka faqad istabra'a wuxuu u beri noqday ama istabra'a oo biduuni faqad ah faqadaysa la socon wuxuu u beri noqday oo uu badbaadiyey lidiinihi diintiisii wa cirdihi iyo sharaftiisi waman waqaca fi shubahaat qofka ku dhaca shubahaadka waqaca fi lxaraami xaraamta buu ku dhacay ka raaci wuxuu la mid yahay qofka shubahaadka ku dhacay ka raaci mid xoolo raacaya raacagaasoo yarca ku raacaya xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushaku waxaa dhow yuushiku waxaa dhow an yartaca fiihi inuu markaasi inuu markaa daaqo xagee daaqayaa meeshii loo diidanaa oo seeraha looga sameeyey ayaa markaasi inuu ku dhaco oo daaqo ayaa markaa dhow ayib alaa wa ina likuli melikin boqor kasta waxaa usugnaaday ximan seero alaa wa ina xima allahi ilaahay seerihiisu maxaarimuhu waa meelaha waa waxyaalaha u xarimay weye alaa wa ina fi ljasadi hooy waxaa ku sugnaaday jasadka iyo ji- ee ji- ee jismiga mudqatun cad baa ku sugan idaa salaxad hadday wanaagsanaato salaxa aljasadu kulluh jasadka o dhan baa ha- ayaa wanaagsanaanaya wa idaa fasadad hadday xumaatana fasada aljasadu kulluh jismiga oo dhan baa xumaanaya oo fasahaadaya alaa wahiya alqalbu qalbiga weeyaan waa xadiidkii macruufka ah oo ka mid ah axaadiis alarbaciin alarbacuun nawawiya nucmaan bashiir ayaa xadiidka warinaya nucmaan bashiir markuu xadiidka sheegayey fartu saa ugu taagay sababtu maxay tahay ayib wuxuu tilmaamaya inuu nabiga ka maqlay alayhi الsalatu wasalaam arrinkaana waxay raddi ku tahay ninka loo yaqaano alwaaqidi maxamed ibn cumar alwaaqidi iyo cidda odhanaysa nucmaan nebi maxamed waxba kama maqal calayhi الsalaatu wasalaam laa yasixu samaacahu min rasul lah sal slam waayo nucmaan nabigu markuu dhintay calayhi الsalaatu wasalaam sideed sano ayuu jiray sideed sano jir ayuu ahaa ayib marka waxaa kaloo daliil u yahay xadiidku marka asagaaba sheegayaba dhagtu saa ugu taagay nabigaan ka maqlay buu leyahay alayhi salatu salaam sideed sana nin jira waa nin weyn waxaa laga qaadanaya oo kale ilmaha yar oo mumayiska wax kala saari kara in samaaciisa in la aqbalayo oo asax ayaa laga qaadanaya marka uu yaryahay waxa uu xambaaro yan waxa weeyaan laakiin marka uu weynaado uu guto bacd albuluq waa la aqbalaya yaraan baa ku taxamulo laakiin hadduu isagoo weyn uu guto oo dadka u sheego waa la aqbalaya waxaa xadiidka marka macruufka ah xalaasha xalaashu way caddahay oo markaasi waxay ku caddahay dee nusuusta inoo sheegtay ama ummaddaa ku ijmaacday xaraamtuna way caddahay oo nusuusta inoo sheegtay ama muslimiinta ku ijmaacay waxaan inuu xaaraam yahay waxyaalaha muxaramaadka haddaba waxaa udhexeeya waxyaalaha aan ku caddayn xaraam iyo xalaal midna aan ku caddayn dad fara badan ma oga ayib waxyaalaha mushtabihaadka ma oga ma xalaal mise waa xaaraam ma oga xukumkooda ayib yacni macnuhu maahan dad fara badan inaysan ogeyn mushtabihaad inay tahay ay laa yaclamu kai laa yaclamu kahiiru min annaas xukma almushtabihaat min alxa- min min altaxliil wataxriim xaraam iyo xalaal waxay tahay laa yadri kahiiru min annaasi a min xalaalin hiya a min xaraam xadiis kalaa sheegaya dad fara badan ma oga ma xalaal ba mise waa xaraam marka kathiir baa la cabiray waxaa laga fahmaya dadka qeybo ka mid ah inay og yihiin baa laga qaadanaya oy garanayaan mushtabihaadkaas inay ama xaraam tahay ama xalaal tahay bacd mushtabihaat xaraam bay noqon kartaa bacduna xalaal bay noqon kartaa ayib haddaba wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam qofka iska ilaaliya waxyaalaha shubahaadka oo ka fogaada faqad istabra lidiinihi wa cirdihi istabra bmacnaa alaba albara'ata aw xasala calayha lixifdi diinihi min adambi sharci in sharcigu dhaleeceeyo diintiisu waa ka beri noqotay ilaa qofka wax xaaraama ku dhacaa sharciguna waa dhaleeceeyey marka sharcigu inuu dhaleeceeyo kaasi waa ka beri noqday ayib cirdigiisa sharaftiisuna waa u beri noqotayoo dadku waxa kama sheegaya oo lama ohan hebel waxaasa waxaasuu sameeya waxaasuu qaataa waxaasuu cunaa waxaas dadku ma oranayaan cirdiguna waxaa la yidhaahdaa meesha qofku madxiga iyo dembiga yani waxaa weeyaan yani markaa uu kaga dhacayo ayib haddaba wuxuu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam qofka shubahaadka ku dhacaa xaaraamtii buu ku dhacay man waqaca fi الshubahaat waqaca fi اlxaraam xaraamtii buu ku dhacay wuxuu la mid yahay kaa shubahaad ku dhacay nin xoolo ku raacaya meel la ootay meel la ootay cid oodatay buu xoolo ku raacanaya xoolahaasi waxaa dhow inay intay oodaa ka boodaan ay ku dhacaan meeshii loo diiday saas oo kale qofka shubahaad ku wareegaya marka dambe xaaraamta u dhexgaya ku dhex dhacaya xaaraamtii ayuu ku dhex dhacayaa marka marka hore qofku waa inuu ka fogaadaa oo uu samaystaa sadin yani waxa weeyaan baynahu wa bayn alxaraam waa inuu teed u sameeyaa asaga iyo markaa xaaraamta wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam boqor kastaba wuxuu leeyahay meel asaga asaga markaa xuduud u ah oo uu seeraystay laakiin ximaha ilahay waa maxaarimtiisa meesha ilahay addoommada uu ka xiray waa maxaarimtu halkaa ha dhaafina wey tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha waa xuduudda ilahay ha u dhawaanina halkaa ha u dhaafina marka hadda waxaa loo jeedaa eh, markaasi maxaarimta waxyaalahu xarimay oo ilahay naga reebay halkaasa markaa xuduud inaan la dhaafin weeyaan wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka jismigiisa waxaa ka mid ah xubin hadday hagaagto qofku hagaagayo hadday xumaatona qofku uu xumaanayo waa qalbiga weeye marka xadiidku waa xadiid eh, masaa'il fara badan laga qaadanayo eh, ay ka mid tahay inuu qofku uusan fududaysanin waxyaalaha markaasi aan xaraam iyo xalaal midna ku caddayn yani waxaa laga qaadanaya xadiidkan yani qalbigu siuu shanigiisu u weyn yahay maxaa yeele salaaxii iyo fasaadkiiba isagaa lagu xihay salaaxii iyo fasaadkii isagaa lagu xihay can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi anfajnaa arnaban anfajnaa waxaanu kicinay arnaban bakaylaan kicinay ayib bimari dhahraan meesha maru dhahraan la yihahdo ayaan ka kicinay isagoo ku sugan fasaca alqowmu qowmkii baa eryaday waa la ceyrsaday fasaca alqowmu ay ishtaduu fi alabi falaqow way daaleen waadaragtuha anaa haleelay faأkhadtuha waan soo qabtay faataytu biha abaa طalxa abu طalxaan u keenay fadabaxaha waa qalay waa gowracay wabacaثa ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu alيه wasalam rasuulka ilahi buu u diray biwarikihaa sinteeda ayuu u diray aw fakidiha ama wuxuu u diray bowdadeeda faqabilahu nabigu waa aqbalay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiiskan wuxuu tilmaamayaa arnabka iyo bakayluhu in la cunaa inay xalaal tahay anas baa wuxuu leeyahay waan cayrsanay ama waan kicinay infaaj waxaa weeyaan aharna waanu kicinay weeye maruudhanaan waa meel maka u dhow oo ilaa soddon kilomitr bay maka u jirtaa hadda waxaa loo yaqaana waadi faatima waadi faatima waqooyiga makayna ku taallaa waqooyiga maka ayay ku taallaa marka wuxuu le bakaylahaas ayaa markaa kicinay meel buu kus aan joogay kadibna waan cayrsanay dadka weydaa anaa soo qabtay waa la qalay hilibkeedii nabi maxamed alayhi salatu slam qayb ka mid ayaa loo diray laqow laqabuu ay acyow way daaleen weeyaan marka waxaa laga qaadanaya bakayluhu inuu yahay xalaal ayaa laga qaadanaya inuu xalaal yahay ayaa markaa laga qaadanayaa carabtuna waxay yihahdaan bakayluhu waa shadiidat ljubni fulaynimadeed aad bay u badan tahay aad buu fulay u yahay ayib waxayna ka mid tahay ba xayawaanka dhiigga xaydku ku dhaco bay ka mid tahay bay yidhahdaan inaha taxiid bay yidhahdaan inaha taxiid oo xayawaan dhowr ay sheegaan oo xaydku ku dhaco almuhim xayawaankaas waa xalaal waa banaan yahay waayo hadduu xaraam yahay nabigu waa diidi lahaa calayhi salaatu salaam marka inuu xalaal yahay baa laga qaadanaya culamada qaarkoodna itifaq bay kusoo naqliyeen wuxuu ohanaya ibnu hubayra itafaquu calaa ana alarnaba mubaaxun akluhu waxay isku waafaqeen arnabku cunitaankiisu inuu yahay xalaal bay isku waafaqeen ayib waxaa laga qaadanayaa xayawaanka in la cayrsan karo oo meeshuu ku jira laga saari karo haddii la doonayo in lasoo ugaarsado haddii la doonayo weeye ayib marka haddii laakiin yani waxaa weeyaan tacdiib iyo dhib iyo markaa looga jeedo ciqaab looga jeedo ma banaana laa darar walaa diraar ayib waxaa laga qaadanaya shay wax yar in qof weyn loo hadiyeyn karo in madaxweyne ama qof lamid ah loo hadiyeyn karo waxaan saa u weynay nebiga waxaa loo hadiyeyey markaa bakayle markaasi markaasi bawdadiisa wax aad u yar baa la garanaya bakayle asagaaba iska yarba ama sintiisa waxaa laga qaadanayaa in markaa hadiyadda la aqbalo xataa hadday yar tahay qofku inuu aqbalo ousan diidin can asmaa binti abi bakr radi allahu canha qaalad waxay tihi asmaa naxarnaa waxaanu gowracnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam farasan faras faakalnahu waa cunnay wa fii riwaayatin wanaxnu fi lmadiina anagoo magaalada madiina joogna xadiidka waxaa warinaysa asmaa waa markaas saxaabiyaadki waaweynaa bay ka mid tahay horey u islaamtay qofkii toddobiyo tobnaadoo soo islaama baa lagu sheegay toddobiyo toban baa ka horreysay xagga islaamnimada zubayr ibn cawaan baa guursaday cabdullahi ibnu zubayr iyo curwa ibnu zubayr iyo raggaasay dhashay cabdullahi ibnu zubayr wuxuu ahaa saxaabi waxaana waxay ku dhashay markay magaalada madiina kasoo hijrootay quba ayay markaa ku umushay cabdullahi ibnu zubayr wuxuuna ahaa awalu mawluudin lilansaar awalu mawluudin lilmuhaajiriin ayuu ahaa inankeedu daatu nitaaqeyn baa la ohan jiray cumri dheer baa ilaahay siiyey yani waxaa weeyaan waxay noolayd ilaa wiilkeedii uu noqday khaliifatu lmuslimiin ilaa uu noqday ayay markaasi ayay noolayd wuxuu oranayaa hishaam ibnu curwa isagoo ka warinaya aabihii curwa ibnu zubayr oo marka ayayay unoqonaysaa ayaye labaad bay unoqonaysa ayayay unoqonaysaa balaqat asmaau miata sana lam yasqut lahaa sinun walam yunkir lahaa caqlun radia allahu canha asmaa boqol sanay boqol sanay gaad yani boqol sano jir bay noqotay iligna kama dhicin caqligoodana isma bedelin marka qof aad u caqli badan ayay ahayd marka waxay warinaysaa oo tilmaameysaa waxay leedahay nabi maxamed xilligiisa alayhi salaatu wasalaam ayaan waxaan waxaan qalanay faras waan cunnay magaalada madiine anagoo joogna ayaan qalanay oon gowracanay oon cunnay marka inuu xalaal yahay farasku ayaa laga qaadanaya oo daliil u yahay qola waxaa jira iyagoo odhanaya lama cuni karo faraska markaasi axaadiis soo socota ayaa markaasi si ayaan ku arki doonaa وعن jابر بن عبد اللahi رضي الله عنهما أن النبي صل ل سلم نhى wuxuu reebay عan لحuم الحمر الأهلية wuxuu نabigu reebay عaليه الصلاaةu وسلاaم hilibka الحمر الأهلية yaعnي dameeraha dad la joogta hilibkooda nabigu waa reebay عaليه الصلاaةu وسلاaم waadina wuxuu fasaxay في لحuم الkhayl fardaha hilibkooda ayuu fasaxay hilbaha fardaha waadina wuxuu fasaxay في لحuم الkhayl ay fi akli luxuumi اlkhayli fardaha hilibkooda in la cuno ayuu fasaxay walimuslim waxda waxaa u sugnaaday muslim keligii qaala inuu yihi akalnaa waxaanu cunay zamana khaybara alkhayla fardihi wa xumra alwaxshi iyo dameer farowgi wanaha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay can alximaari lahli dameerka ahliga hilibkiisa nabigu waa xarimay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa fardahu inay xalaal yihiin dameer farowgu inuu xalaal yahay laakiin dameerka dad la jooga inuu xaaraam yahay muxuu xaaraam u noqday wuxuu xaaraam u noqday riwaayo kalaa sheegeysa in marka uu yahay inuu yahay rijis in allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi xumur اlahliya fainaha rijis ilahay rasulkiisa waxa idinka reebayaa hilibka dameeraha dad la joogtaa maxaa yeele waa rijis waa najaaso wa fii lafdin fainaha rijisu min camali shayطaan waa rijis waa camal shayطaan wa fii riwaayati fainaha rijisu aw najas waa rijis ama waa najas marka waa waxaa loo diiday oo loo xarimay inay tahay najaaso inay najaaso tahay shaygu hadduu najaaso yahayna waa xaaraam ayib farduhu ayagu markaasi waa xalaal sida markaasi axaadiistaasi ay inoo tilmaamayso waa jiraan yani waxa weeyaan madaahibta qaar odhanaya yani farasku hilibkiisu ma banaana iyagoo odhanaya waxaan u daliishanaynaa qur-aanka markii la sheegayey waxaa lagu soo cadfay yani waxa weeyaan kuwa xaaraam ah walkhayla walbigaala walxamiira baqlihii iyo dameeraha lagu soo cadfay marka dalaalat liktiraam weeyaano maadaama kuwa xaaraamta lagu lamaanayey asna xaaraan buu noqonayaa bay yidhahdeen waaa usuuliyin waxay u yaqaanaan dalaalat liktiraam laba shay in meel lagu wada sheego lagama qaadanayo inay isku xukum yihiin xukm inay isku xukum yihin lagama qaato waxyaala badan baa qur-aanka kusoo arooray oo la isku lamaanayay haddana aan isku xukum ahayn ayib marka litarkabuuhaa waziinatan cilada markaasi la raaciyo waxaa weeye fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii waxaa weeyaan waxaa sidaa lidiin siiyey litarkabuuha inaad fuushaan oo odgaadid ka dhigataan marka waxay yidhaahdeen yani waxaa weeye litarkabuuha baa la sheegaye haddii haddii la cunayo litakula maxaa loo ohan waay loo sheegi waaya akligeed in inay banaan tahay waxay kaga jawaabeen aayaddu awalan waa makiya axaadiidtana waa madaniya marka yan waxa weeyaan haddiiba noqoto in tacaarud ka dhexeeyo axaadiistanaa nasakaya aayadda haddiiba laga qaato taxriim inay tusinayso iyagaa ka dambeeyey marka iyaga ayaa ka axaadiistanaa ka dambeysay ayib arrinkaa la sheego litarkabuuha waa sida haalibkaa weeye in markaa fardaha la koro sida haalibkaa weeye oo carabta haalib waxaa u ahaa inay fardaha koraan maxaa yeelay way jeclaayeen marka ma diideyso kama laazimayso haddii la sheegay rukuubkeedii inaan la cuni karinna kama laazimayso aayaddu kuma cadda in markaa ay sheegtay waa xaaraam aayaddu may odhan aayaddu waa xaaraam may odhan almuhim axaadiistana sariix ku ah in markaa farduhu ay xalaal yihiin hilibkoodan la cuni karo dameerka dameerka marka ahliguna inuu markaa xaaraam yahay sida marka axaadiistaasi ay sheegeyso culamaduna ijmaacaad bay kusoo naqliyeen in markaa ay xaaraam yihiin can cabdillahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi asaabatnaa majaacatun waxaana heshay gaajaan na heshay gaajo ayaana heshay layaaliya khaybara habeenadii khaybar gaajaan na heshay falama kaana yowma khaybar markii lasoo gaaray maalintii khaybar waqacnaa fi lxumur ahliya waxaan ku dhacnay oon qalanay dameerkii ahliga ahaa dadla joogi fantaxarnaha waan waan gowracanay falamaa qalat biha alguduur dhariyadii markay ku kareen markay kareen dhariyadii bihaa ay bisababi luxuumiha hilibka sababtii ay la kareen naadaa munaadi rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam waxaa dhawaaqay dhawaaqihii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam muxuu yihi anikfiu alquduura dharyada afroga walaa taakuluuha cunina min luxuumi xumuri dameeraha hilibkooda shay-an waxbaha ka cunina min luxuumi xumur ahliya dameer markaas dadla jooga hilibkiisa waxbaha ka cunina ayb luxuumi xumur ahliya shayan waxbaha ka cunina وعn abi haclabata radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yihi xarama rasuulu الlahi salى اllahu alيه wasalam rasulku wuxuu reebay luxuuma xumr اlahliya dameerka dadla jooga hilibkiisa nabigu waa xarimay alayhi الsalaatu wasalaam xadiidka waxaa warinaya cabdالlahi ibn abi awfa cabdالlahi ibn abi awfa abi awfana magaciisu waa calqama ibnu qays ibnu xaarif alslami isagii aabihiiba waa saxaabi wuxuu markaasi ku sugnaa magaalada madiina ilaa nebi maxamed uu ka dhintay alayhi الsalaatu wasalaam kadibna wuxuu usoo wareegay magaalada mak kuufa ayuu usoo wareegay ayaduna markaa ku dhintay waana ninka ugu dambeeyey saxaabada nin kuufa ku dhinta ibn abi awfa baa ugu dambeeyey aakhiru man maata min aلsaxaabati bilkuufa waa ibn abi awfa wey sida basraba ninka ugu dambeeyey anas u ahaa waxaa weye markaasi kuufa ninka ku dhintay waxaa ugu dambeeyey saxaabada ninkaas ayib saxaabigaas marka wuxuu wuxuu leeyahay gaajaa nagu dhacday maalmihii khaybar ayaama khaybar gaajo xun baa nagu dhacday markii khaybar la furanayey ayib falama kaana yowmu khaybar kaanadu waa taamadii weeyaan markii uu yimid maalintii khaybara markay timid ayib wuxuu ku leeyahy waqacnaa fi xumr اahliya waqacnaa waxay kinaayo ka tahay yani aad baan u qalanay oo qaar waxay leeyihiin ilaa labaatan ama soddon dameer baa la qashay ayib marka cillada loo reebaya qaar baa yihi cilladu waxaa weeyaan waxaa laga baqay gaadidku inuu yaraado saasaa loo diiday in la cuno hilibkeeda laakiin cilladaa lafteeda way ku sugan tahay fardaha fardahana ka yar marka la eego dameeraha marka la eego fardaha ka yar hadday tahay cilladu hadday tahay cillada loo diidayo taasi dee fardahana waa ku sugnaan la isku cille ahaan lahay laakiin xadiidka kale a inoo sheegay inay tahay rijis ama inay tahay najis xadiis kale a inoo sheegay kadib nin baa dhawaaqay ninkaa dhawaaqay riwaayadku isku khilaafeen qaar waxay abu alxu ahaa qaar waxay bilaal buu ahaa qaar waxay leeyihiin cabdiraxmaan ibnu cawf buu ahaa laakiin waxay leeyihiin culimadu waa ku jamciyeen nin baa dhinac buu ka dhawaaqay maadaama dadku markaasi dadku ay fara badnaayeen ayaa dhowr nin la diray madaxaw ka dhawaaqay madaxaw ka dhawaaqay madaxaw ka dhawaaqay qaarna waxay lein way kala horreeyeeno marka hore cabdiraxmaan baa dhawaaqay kadibna abu talxa iyo bilaal baa laga dabageeyey si markaa arrinka ay usii xoojiyeen usii adkeeyaan almuhim maxay ku dhawaaqeen dharyada iyo dabka markaasi dabka idiin saaran dharyaha dabka idiin saaran afroga hilibkaan waxbaha ka cunina waxaa laga qaadanaya inaysan banaanayn xadiidka labaad saxaabiga warinaya waa abu thaclaba magaciisu waa jurthuum ibnu naashir weeyaan jurthuum ibnu naashir wuxuu caan ku yahay kunyadiisa ayuu caan ku yahay raggii baacat ridwaan ka qeyb galay ayuu ka kamid ahaa nabigu wuxuu u diray alayhi الsalaatu wasalaam qowmkiisa way soo islaameen saydka iyo arrimahaas ayuu markaasi wuxuu arin miyi degan buu ahaa nebigana su-aale ayuu weydiiyey ku saabsan ahlu kitaabka weelashooda markii dambena sham iyo xaggaasuu degay shan iyo toddobaatankii ayuu dhintay waxay naftu ka baxday isagoo sujuudsan bay naftu ka baxday saxaabigaas radia allahu canhu jurthum ibnu naashir abu thaclabat alkhushani marka wuxuu warinayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu xarimay luxuumi xumur alahliya dameerka dad la jooga hilibkiisa nabigu waa xarimay alayhi salaatu wasalaam can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi dakaltu ana aniga iyo wakhaalid ibnu waliid waan galnay maca rasuuli llaahi rasuulka ilahi la jirkiisa alayhi salaatu wasalaam beyta maymuuna guriga maymuunaan galnay fautiya nabiga waxaa loo keenay bidabin dabi baa loo keenay maxnuudin la dubay faahwaa ilayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam biyadih nabiga gacantiisa u taagay faqaala bacdu niswa dumarkii qeybo ka mid a waxay yidhaahdeen allaatii fii beyti maymuuna kuwaasoo guriga maymuuno joogay ayaa waxay yidhaahdeen akhbiruu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi u sheega bimaa yuriidu an yakul waxa uu doonay inuu cuno u sheega ayb bima yuriidu an yakul faqultu waxaan ih haddaan ibn cabaas ahay taakuluhu ma cunaysaa huwa dabun waa dabi farafaca rasuulu llaahi salى اllahu alay slm yadah nabigu gacantu sare u qaaday falam yakul ma cunin faqultu waxaan ihi ya rasul rasulka ilaahayow axaraamun huwa ma xaraam ba qala wuxu uhi laa maya walakinahu lam ya lam yakun biardi qowmi kuma sugnayn qowmkayga dhulkooda kuma sugnayn faajidunii faajidunii faajidunii acaafuhu waxaan markaasi naftayda ka helayaa amaan ku ogaanayaa acaafuhu inaan nacayo oon diidayo naftayda waa diidaysaa qaala khaalidun khaalid wuxuu yidhi fajtarartuhu anaa soo jiitay faakaltuhu waan cunay ayib anaa soo dhaweystay waan cunay wالnabiyu sal slm yandur nabigoo eegaya almaxnuud almashwiyu waa midka la dubay weeye biradfi lagu dubay dhagax wa hiya radfiguna alxijaaraة اlmuxmaa waa dhagaxa la kululeeyey weeyaan xadiiska cabd llahi bn cabaas baa warinaya wuxuu leeyahay aniga iyo khaalid mwariid baa rasuulka waxaan la galnay guriga maymuna marka maymuna bint اlxaarith khaalid maymuna bint اlxaarith iyo khaalid hooyadii oo lubaabat suqra la ohan jiray iyo lubaabat lkubraa oo ahayd cabdullahi bn cabaas hooya saddexdu walaalay ahaye maymuna bint alxaarith iyo lubaabat lkubraa cabdullahi bn cabaas hooyadiisa lubaabat suqra oo cabdullahi khaalid hooyadiisa saddexdaas walaalo ahaa saddexdaas walaalay ahaayeen marka khaalid iyo cabdullahi bn cabaas habar wadaag bay ahaayeen ayib maymunana waxay noqonaysaa marka habaryar bay unoqonaysaa iyagoo nabiga la jira aley la socda aleyhi salaatu salaam ayay soo galeen markaa gurigeedii nabiga waxaa loo keenay dabi dabigu waa xayawaan maansacagalayda ama maansalugalayda u eg weeyaan lakin waa ka yaryahay dabi baa la yidhaahdaa maansalugalaydana waxaa loo yaqaana waral baa loo yaqaanaa marka way ka dheerta maansa maansacagalayda dheer tanna waa ka yarta lakin qaab ahaan waa isku egyihiin qaab ahaan waa isku egyihiin labaduba waxaa sawiraya almucjam albasiit kitaabka la yihahdo midna markuu marayo dabi daadka markuu marayo dabi ayuu markaa sawirkeeda keenaya markuu wawga maraya baabl waral waralna wuxuu ku keenayaa markaas sawirka wuxuu keenayaa maansacagalaydii mid kastana sifaatka ay leedahay ayuu markaas sheegayaa ayib waxaana jira kutub loogu noqdaa jira markaasi xagga xayawaanka iyo markaasi tilmaamahooda kitaab kale alxayawaan oo uu leeyahy jaaxir waxaa kaloo jira kitaab la yihahdo xayaat lxayawaan oo uu damiiri leeyahy addamiiri xayaat ayawaan xayawaan alkubraa xayawaanka iyo sifaadka ay leeyihiin iyo noocyada yihiin iyo waxa ay dawo ka yihiin iyo waxyaala qaldan uu ku dardaraya caqaaid qaldan iyo waxyaala dadka qaar ka aaminsan ya xayawanka waxyaaladaas uu sheeg sheegayaa lakin guud ahaan waa kitaab aada u fiican weeyaan oo markaa xayawaanka baabkaas xayawaanka markaasi ku wanaagsan wixii ku saabsan ayib marka wuxuu leeyahay cabdullahi bn cabaas aniga iyo khaalid baa nebi maxamed nagoo la soconaan soo galnay aleyhi salaatu salaam waxaa loo keenay dabigaas nabigu gacantu u taagay si u cuno dumarka qayba ka mid a oo guriga jooga waxay yihahdeen rasuulka u sheegay waxa uu doonaya inuu cuno waxaa loo sheegay miyaad cunaysaa cidda sidaa odhanaysa waa cabdullahi bn cabaas ama waa khaalid labaduba markaas waa la sheegay kadib nabigu alayhi salatu slam gacantu ka soo ceshaday markaasa waxaan ku idhi ma xaraam baa cabdullahi bn cabaas baa odhanaya ma xaraam baa markaasa nabig wuxuu yihi alayhi salaatu salaam maya laakiin dhulkii aan deganayn lagama cuni jirin marka anu nafteyda weydiidantahay ayib yani acaafku waxa wey waan karahsanaya waan dhibsanayaa weye waan diidayaa weye akrahuhu taqaduran ayib marka waa waxaa la dhibsanaya weeyaan inii waqatli sulayka uma acaqiluhu kathawri yudrabu lama caafat ilbaqaru caafat ilbaqar oo marka labadu biyaha diido marka waan diidaya waan nacayaa weeyaan khaalid radia allahu canhu waa soo jiitay wuuna cunay nabigoo eegaya alayhi salaatu salaam maxnuudkan waxaa loo jeeda waa midka dabka la saaray oo dhagxaanta lagu kululeeyey dhagxaanta lagu dubay kaasa waxa la yihahdaa maxnuud marka waxaa laga qaadanayaa dabiga xayawaankaas inuu xalaal yahay oo xalaal muusan ahayn baa laga qaadanayaa waayo marka nabiga la weydiiyey alayhi salaatu salaam wuxuu yihi maya xaaraan maaha khaalidna waa u qiray hadduu xaaraam yahay yani daliil baa kusoo degi lahaa tilmaamaya inuu xaaraam yahay riwaayo kale waxay sheegaysa inuu nabigu yihi alayhi salaatu salaam kuluuhu fa inahu xalaal cuna waa xalaale cuna waa xalaale waxaa laga qaadanaya akhlaaq naba akhlaaq wanaagii nabi maxamed alayhi salaatu salaam cuntadii muu ceeb muu ceebeynin muu ceebeynin waxaa laga qaadanaya dadka dabcigooda inuu iskilaafayo marka yani waxa weeyaan lam yakun biardi qowmi markuu nebigu leeyahay yani meeshii uu deganaa nebigu maka lagama yaqaano lagama aqoon ayib yani maka lagama yaqaano yani xayawaankan laakiin ma manaadiqda kale ayaa markaa laga yaqaanay halkan inoo joogo allahu aclam